aada umahadsan tahay ibrahim bafo shirkan aan ku qabanay magaalada london waxa uu ku saabsanaa sidii lagu soo gudbin lahaa aragtida weriyaasha soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ee ku aadan dibi yageleelida iyo ficitaanka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj oo muddo muran iyo khilaaf ka taagnaa oo hadda la doonayo in dib loo doorto madaxdiisa ugu sarreysa dibna loo saxo sharcigii u degsanaa uu kusoo shaqeynayay tobankii sane ugu dambeeyey ujeedka sidaasuu ahaa weriyaal badan oo kala duwan baa kasoo qeyb galay oo wadamo kala dhowra ka yimid waxaana kasoo baxay sidaad aragtayba shan qodob oo ay isku raaceen weriyaashii halkaa kasoo qeyb galay
waa gartay cabdiweli waxaan la soconnaa in khilaaf weyn uu ka taagan yahay ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan la soconnaa in loo magacaabay guddi dhexdhexaadin oo arrintaasi soo afjara welina wax jawaaba lagama hayo idinkuna talooyin iyo tusaale ayaad hor dhigteen maxaad isleedahay marka arrintan waa loogu gudbi karaa sideese isleedahay guddoomiye sax ah ayaa suxufiyiintu ay soo dooran karaan sideebaase dowladdu ay u aqbali doontaa iyadoo dhowaan aynu la soconno in xeer saxaafadeed dowladdu ay soo saartay oo baarlamaankan u ansixiyey aada umahadsan tahay babo horta guddigii dhexdhexaadinta ahaa ee laga soo doortay dhinacyadii ishayey iyo wasaaradda faafinta iyo warbaahinta madaxa banaan wuu shaqeeyaa wuu jiraa dadaalo badan oo xalin iyo qabashada shirweynihii iyo doorashadii ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin sida aad laga warqabana labaatanka bishan ayay waxay ku dhawaaqeen inuu shirweynihii suxufiyiinta soomaaliyeed ka furmi doono magaalada muqdisho shirweynahaasi markii uu dhaco kadibna loogu sii gudbi doono habka doorashada ay u dhacayso oo doorashaduna ay tahay dee guddoomiyihii ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo xogiyihii guud ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo xitaa golihii dhexe iyo ay dhammaan yihiin sidaas horta barnaamij ku socdaa khilaafaadka sidii hore marka loo fiiriyo shantii sano ugu dambeysay sida hadda uu yahay waa ka duwan yahay hadda rujadu waa fiicanta waa laisku soo dhawaanayaa waxaana u muuqataa in markan xal laga gaari doono haddaysan wax kala imaanin wariyaasha soomaaliyeed ay u bislaadeen markani in ay ka gudbaan ishaysadkii dhexdooda ahaa iyo in shaksiyaad kooban hogaankii ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ay keligood ku tagrifalaan waa tahay dhanka kale haddii aynu eegno cabdiweli waxaan la soconnaa in wariyaasha tacdiyo kala duwan loogu geysto gudaha soomaaliya guud ahaanba waxaa jira ugaarsi dhanka kale oo la ugaarsado in wariyaashu la dilo arrimahaas iyadu ma ka wada hadasheen mis shirkiina wuxuu ku saabsanaa uun keliya caqabadaha horyaala magacaabidda guddiga suxufiyiinta soomaaliyeed shirka ujeedkiisu marka hore wuxuu ahaa sidii aragti fikir looga geysan lahaa xaaladan taagan ee xasilinta ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosog laakiin haddana kama marnayn talooyin iyo fikrado looga hadlayo ama looga loogu muujinayo welwelka laga qabo xaaladda nololeed iyo ammaan ay ku sugan yihiin wariyaasha soomaaliyeed ee gudaha dalka soomaaliya ka howlgala aragti su-aashaada la xiriirta waxaa halkaa kasoo jeediyey taftiraha b b c da laanta afka soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo shirka kusoo kordhiyey oo yidhi waxay mudan inaan wax iska weydiino sida aan u caawin karno wariyaasha soomaaliyeed ee gudaha jooga si ay noloshooda uga badbaadiyaan halista ay ku dhex shaqeeyaan caawintaasi marka waxay noqotay inta la isweydiiyey sidee ugu habboon oo weriyaasha soomaaliyeed gudaha jooga loogu tababari karaa ka dhex shaqeynta dalalka aan xasiloonayn oo aqoonteeda ama bugaagta ha noqoto ama cajiladaha wax laga barta ha noqoto kor uqaadista kobaca aqoontooda baa wax badan la iska weydiiyey waxayna wixii oo dhan ku biyo shubteen in la helo suxufiyiinta soomaaliyeed urur ama dallad kala shaqeeya u fududeeya waxay u baahan yihiin oo ka caawin kara nolosha sacakirin inay ku dhex shaqeeyaan marka taladu waa la iska weydiiyey kuma koobnayn keliya ururka waxay ku koobneyd wax weliba oo la rabo suxufiyiinta soomaaliyeed in wax loogu qabto ugu dambeyn cabdiweli suxufiyiin aad u fara badan ayaa waddankii ka soo hayaamay qurbaha waxayna ku badan yihiin waqooyiga amerika iyo weliba galbeedka yurub oo idinku aada degan tihiin maxaa markaaad u samaysan weyseen urur suxufiyiinta qurba joogtu ay ku midowdo oo guddoomiye leh waa fiicnaan lahayd dadkoo aada u kala fog sida haddaba adigo aad carabowday oo qaarado kala fog degan iyo sidoo kale dadka weriyaasha ah oo ah kuwo ku cusub nolosha qurbaha sidaad la socotay shantii sana ugu dambeysay dibadda soo gaaray waxay taasi keentay in aysan fududaanin si sahal ah in ay u samaystaan urur weyn oo ballaaran oo iyaga mideeya ama ha noqoto facility dhaqaale oo fududeyn kara in weliyayaasha tirada badan la isugu keena hal meel si ayagooda uga fashtaan ama ha noqoto waktiga ciriiri ku ah halkan markay yimaadeen oo badi ay ku mashquulsan yihiin waxay yidhahdaan wadamadan reer galbeedka integration ama isdhexgal marka taasi oo adag darteed ma suurtagelin laakiin dhinaca kale waxaa jirta fursado ay meelaha qaarkood dalalka qaarkood ka jira oo ay weriyaasha sameeyeen oo ah hay-ado ka shaqeeya tababaro u sameeya weriyaasha soomaaliyeed oo qurbaha ku nool iyo qaar ka geysta maaragtay aqoonta iyo kobaca tababarada kuwa gudaha jooga xitaa haddaan tusaale usoo qaato aniga imika waxaan director ka ahay hay-adda hayaan media development center basekeedu waa holland waxaana samaynay two thousand ninekii ama labada kun iyo sagaalkii ujeedkaan u samaynayna waxay ahayd sidii weriyaasha halkan soo galay ee ku cusub cimilada iyo nolosha wadamadan dibadda inay u fududeyso inay ay la qabsadaan inay xirfadoodii kusii fara adeegaan in aqoonta halkan taalla loo fududeyay siday ula falgeli lahaayeen marka urur ma aha waa hay-ad un kordhisa aqoonta weriyayaasha laakiin ma wada dabooli karto baahida su-aashaada ballaaran ee ku aadan suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku nool qurbaha oo dhan meel kastoo ka mid ah